Waaxda Nadaafadda Dowladda Hoose ee degmada Kismaayo ayaa soo saaray amarro lagu ilaalinayo nadaafadda magaalada iyadoona bulshada looga digay wasakheynta waddooyinka iyo meelaha magaalada dhexdeeda ee aan qashinka loogu talagelin. Agaasimaha waaxda bilicda iyo degmada ee Kismaayo ayaa bulshada reer Kismaayo la wadaagay awaamiir ay soo saartay dowladda hoose isagoona sheegay in bilicda magaalada la ilaaliyo qofna aan laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan qofka ilaalin waayo bilicda magaalada.
dadkaasi maayarkan uu u sheegay gudoomiyaha horbuu u sheegay dadkaasi waxaan u sheegaynaa ama aan ugu digaynaa inaysan laamiga cusub ama wadooyinka ee bulaacadaha ku furin biyaha waseeqasana ay ku shubin waayo wadada ummadda ay udhexaysaa ummadda way udhexaysaa waayo cabasho badan baa nooga imaatay wadooyinka sida hadda wadooyinka cusub oo kale waa ka mamnuuc lama ogolo dowladda hoose ma ogolo madaxda ma ogolo in laamiyada wadooyinka biyo laga shu biyo lagu shubo ama biyo wasakhaysan ama bulaacad haddii tusaale oo kale haddii bulaacadda laamiga laga qodo laamiga wuu buuqayaa ma cumri ma yeelanayo muddo muddo muddo dheerna ma socon doono ma mama shaqeyn doono laakiin haddii biyaha laga waardiyeeyo oo wasaqda laga waardiyo muddo baan isticmaali doona waan wuu noo shaqeyn doonaa taasi awgeeda dadka reer kismaayo ee wanaagsan waxaan u sheegaynaa gudoomiyahan hore u sheegay laamiga yaana laga qodin bulaacad haddii laamiga laga qodo waxaad mutes qofka wuxuu muteysan doonaa ganaax wuxuu muteysan doonaa inqaab ee sharciga ee dowladda hoose ayuu muteysanayaa taas marka waxaa rabnaa bedelkeeda intay intay dhicin inaada ka foojignaato aysan macnaha aad ka qodin bulaacadda waddada aada biyaha kusoo furin laamigaasi ama waddadaasi ummadda ayay udhexaysaa oo isu socodka magaalada waaya fadlan aan fadlan waxaan ka codsanaynaa dadka wanaagsan ee reer kismaayood inaysan waddooyinka laamiyada ah aysan ka qodin bulaacad ayna ka shubin biyaha wasaqeysan waan ognahay sakta dhexe ay biyaha kusoo furaan wadooyinka waxaan iga codsanaynaa walaalayaal inaadan biyo ku shubin laamiga laamiga adaa iskale qof walbaa iskale ummadda soomaaliyeed ee dowladda jubbaland gaar ahaan kismaayaa iskale waxaan iga codsanaynaa walaalayaal haddaad ku shubto biyo wasaqeysan laamiga waxaad muteysan doontaa ama bulaacad aad aad aad kusoo furtid ama aad ka qodid laamiga